halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha sebteembar waa lix iyo toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda caawa waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada jowhar oo maanta madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle loogu doortay maxamed cabdi waare doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday saddex wareeg baa la galay oo midkii labaad la tanaasulay xildhibaanadii reer hirshabeelle sagaashan iyo toddoba xildhibaan bay ahaayeen waa codeeyeen waxay ku soo ururtay laba nin oo la yidhaha daahir iyo waare waare ayaana ku guulaystay toddobaatan iyo afar codna qaaday
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kulan looga soo horjeedo go'aan uu dhowaan soo saaray maamulka koonfur galbeed ee xarig uu u geystay siyaasiyiin oo baydhabo ka dhacay siyaasiyiintaas waxay xiran yihiin sagaashan iyo lix saacadood qodobka soddon iyo labaad farqadiisii labaad xuquuqda eedaysanaha eedaysanaha laguma hayn karo meel aan meel aan qaynuunka banaynin waana in afartan iyo siddeed saac gudahooda ah la geeyaa garsoore waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan heshiis ay gaareen soomaaliya iyo hay-adda e c a o ee maamulaysay hawada soomaaliya
barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
magaalada jowhar waxaa maanta madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle loogu doortay maxamed cabdi waare kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey ee kaga adkaaday musharaxii la tartamayey daahir cabdulle cawaale maxamed cabdi waare ayaa ahaa shaqsigii sanadkii hore la tartamay madaxweynihii xilka laga qaaday cali cabdulaahi cusuble sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed cabdi waare ayaa waxa uu helay afar iyo toddobaatan cod halka musharaxa laga guulaystay ee daahir cabdulle cawaalana uu helay saddex iyo labaatan cod doorashada ayaa ku dhacday si nabdoon doorashadan ayaa imaaneysa kadib markii bishii agoost ee sanadkan ee baarlamaanka hirshabeelle codkii kalsoonida kala laabteen madaxweynihii hore ee maamulkaasi cali cabdulaahi cosoble oo ay edeymo dhowra u soo jeediyeen
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib isku horimaad saaka magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya isku dhacan ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugiddu ay tageen xaruna ay militariga ku leeyihiin deegaanka loo yaqaana haanta dheer ee jidka warshadaha ee magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka xisbitaalka madiina ayaa v o a u sheegay in xisbitaalka la geeyey lix qof oo meyd ah sideed iyo siddeed qof oo dhaawac ah kuwaas oo ay u badan yihiin dad rayid ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaaliga soomaaliya oo v o ada la hadashayna wuxuu sheegay in ay markaasi kulan arrimahani ku saabsan ay ku jiraan oo ay war ka soo saari doonaan dhowaan
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka dagaala ku qaaday degmada ceel waaqi gobolka gedo halkaasoo ay ka baxeen markay billaqaysteen bakhaaro ay lahaayeen hay-ado gargaar oo magaaladaasi ku yaala intii ay magaalada ku jireen ayay maleeshiyada al-shabaab qarxiyeen saldhigga booliska ee magaalada dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyada al-shabaab aysan iska caabin sida uu raalli ahaada dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyada al-shabaab aysan iska caabin sida uu baabuurkula islamarkaasna ay ciidamadii dowladda magaaladaasi ku sugnaa kuwaas oo markii uu weerarka bilowday u gudbay dhinaca xadka kenya guddoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan ayaa v o eda u sheegay in haatan magaaladu ay degan tahay islamarkaana aanay jirin khasaare nafeed oo weerarkaasi saaka u geystay boliiska waddanka britain ayaa sheegay inay xireen dad lala xiriirinayo weerarkii bami jamcihii lala eegtay marinada hoose ee tareenada dhulka hoostiisa maro mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay xireen siddeed iyo toban wiil oo lagu soo qabtay meel u dhow dover sabtidan saaka ah waxaana dover ay tahay goob u dhexaysa dhulka la ysagu safro ee u dhexeeya britain iyo faransiiska waxay booliisku tilmaameen in xarigaasi ay sameeyeen uu muhiim u yahay baaritaanadooda goor hore sabtidii saaka ayaa madaxda socdaalka ee magaalada london waxay sheegeen in dib u fureen khadka tareen oo shalay uu weerarku ka dhacay
sida aad warkaba ku maqlayseen maxamed cabdi waare ayaa ku guulaystay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo maanta ka dhacday magaalada jowhar kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey kaga adkaaday musharaxii la tartamayey ee daahir cabdulle cawaale maxamed cabdi waare ayaa ahaa shakhsigii sanadkii hore la tartamay madaxweynihii xilka laga qaaday ee cali cabdulaahi cusuble sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan bare maxamed cabdi waare ayaa waxa uu helay toddobaatan iyo afar cod halka musharaxa laga guulaystay ee daahir cabdulle cawaalana uu helay saddex iyo labaatan cod wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada jowhar
xildhibaanada maamulka hirshabelle ayaa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle waxa ay u doorteen maxamed cabdi waare kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey kaga adkaaday musharaxii la tartamayey ee daahir cabdulle cawaale maxamed cabdi waare ayaa ahaa shaqsigii sanadkii hore la tartamay madaxweynihii xilka laga qaaday cali cabdulaahi cosoble xarunta doorashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka iyo korjoogayaal ka socotay urur goboleedka igad sida uu kaga dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cismaan barre maxamed cabdi waare ayaa waxa uu helay afar iyo toddobaatan cod musharaxa laga guulaystay ee daahir cabdullena waxa uu helay saddex iyo labaatan cod wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdi faarax siciid juxa oo goobta doorashada joogay ayaa v o a uga warramay sida ay doorashada u dhacday doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday saddex wareeg baa la galay oo midkii labaad la tanaasulay xildhibaanadii reer hirshabelle sagaashan iyo toddoba xildhibaan bay ahaayeen waa codeeyeen waxay ku soo ururtay laba nin oo la yidhaha daahir iyo waare waare ayaana ku guulaystay toddobaatan iyo afar codna qaaday doorashadaasna si wanaagsan oo xalaal ah ayay u dhacday waxay ahayd doorasho madax bannaan doorasho anagu keliya aanu goobjoog ka ahayn reer hirshabelle ayagu dooranayeen waxaanuna ku dhawaaqnay inay u dhacday si hufan oo nadiif ah saacadta wasiir waxaa jirtay madaxweyne ka horreeyey waare oo weli ku adkaysanaya inuu madaxweyne yahay waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha bal taa ka waran go'aankii madaxweynihii ka horreeyey la xiriiray waxaa gaaray baarlamaanka reer hirshabelle go'aankaana waxaa gaaray baarlamaanka reer hirshabelle mas-uuliyaddaanina hadda waxay saaran tahay madaxweynaha la doortay inuu isla raadiyo dadka reer hirshabelle ee ku midoobay markii horeba inay maamulka goboleedkan wada dhistaan waa isla raadiyaan inuu beledweyn iyo jawhar iyo inta u dhexaysa dadkii ku bahoobay inuu isla raadiyo annagana waxaa nagala qusaya ayaan kala shaqaynayna doorashadan oo si nabad ah ku dhacday ayaa waxaa ammaanka madaxweynaha la doortay la wareegay ciidamada amniga iyo kuwa amisom ee gobolka ka howlgala maxamed xasan kulmiye oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo dhoweyn kadib doorashadan maanta ka dhacday magaalada jowhar waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid ka duwan doorashadii madaxweynihii hore runtii waxaa jiray isbedel weynaa jiray doorashada maanta ka dhacday waxaa ku tartamaysa ilaa sideed musharax sida muuqatay doorashada waxay doorasho aada loogu shaqeeyey guddiga doorashadaas aada ugu shaqeeyen sidaa noo muuqatay xaqiiqdii wax meesha ka dhacayna waxay ahaayeen wax dadweynaha ay aada u soo dhoweeyeen waxay u dhacday qaab aada u wanaagsan sidaan aan goobjoog u ahayn meesha waxaan la soconnaa xoogaa isbedel waxaa jira ama farqi waxaa jira udhexeeyay doorashadan midda ka horreysay taas oo micnaheedu tahay in doorashadii hore ay ku tartamayeen laba mas-uul oo keliya halka maanta ilaa sideed musharax ay ku tartamayeen oo ilaa wareeg saddexaad isla gaaray ugu dambeynna doorashadu ay kusoo gabagabowday qaab dadweynuhu aad aada ugu riyaaqeen marka waxaan dhihi lahaa doorashadu waxay ahayd mid dadka aada ugu farxeen ay soo dhoweeyeen waxayna ahayd mid ay goobjoogyaal ka ahaayeen guud ahaan wasaarada wasaaradaha wasaarado ka tirsan dowladda dhexe soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka doorashadan ayaa imaaneysa kadib afar iyo tobankii bishii agost ee sanadkan markii ay baarlamaanka hirshabelle codka kalsoonida kala laabteen madaxweynihii hore cali cabdulaahi cosoble xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
toddobaadkii tegey magaalada baydhabo waxaa maamulka koonfur galbeed uu ka soo saaray go'aan lagu mamnuucayo kulamada siyaasadeed ee looga soo horjeedo maamulkaas in magaaladaasi lagu qabto waxaa xigay siyaasiyiin dhowr ah oo la xirxiray muddo afar maalmoodna xabsiga ku jiray maanta ayaa waxaa magaalada isugu yimid xubno isugu jira aqoon-yahano iyo xubno ka socday bulshada rayidka oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin waxaana uga hadleen arrintan wariyaha v o a ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray kulankan oo ay isugu yimaadeen aqoon-yahano siyaasiyiin odayaal dhaqameed iyo ururada bulshada rayidka koonfur galbeed oo baydhabo ka dhacay waxaa looga hadlay xarig iyo rasaaseen lagu furay siyaasiyiin baydhabo ku sugan waxaa sidoo kale kulanka maanta baydhabo ka dhacay looga hadlay inay tahay waxaan la aqbali karin go-aanka shirka golaha wasiirada koonfur galbeed dabayaaqada toddobaadkii taga ka dhacay magaalada baydhabo kaasi oo looga hadlay in baydhabo aan lagu qaban karin shiro looga soo horjeeda maamulka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransoor ayaa ugu horeyntii ka hadlay shirka jaraa-id siyaasiyiintaas waxay xiran yihiin sagaashan iyo lix saacadood qodobka soddon iyo labaad farqadiisii labaad xuquuqda eedaysanaha eedaysanaha laguma hayn karo meel aan meel aan qaynuunka banaynin waana in afartan iyo sideed saa gudahooda ah la geeyaa garsoore waxay xiran yihiin mas-uuliyiintaasi sagaashan iyo lix sidood sagaashan iyo lix saacadood oo ah afar maalmood afartan iyo sideed gudahoodana waxaa loogu talagalay in garsoore la geeyo sidaa daraaddeeda waxay ku xiran yihiin sharci daro marka waxaan rabnaa in golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu rabaa in loo caddeeyo sababtii loo xiray cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isaguna xusay inay tahay waxaan la aqbali karin qof muwaadin ah in la rasaaseeyo kadibna la xiro waxaa foolxumo ah oo sharci darro ah in muwaadin meeluu u raadsaday cadaalad lagu sii qabto oo lagu sii xiro meeshii loo dacwaday saldhigaheed in muwaadin oo dacwo geystay oo la xabadeeyey markaas kadib la qabto oo la xiro asagoo dacwad raadinaya cadaalad raadinaya waxaan rabnaa meesha wixii ka dhacay waa wax qaabdarro ah oo aan loo dulqaadan karin ku-taragfalka awoodahana waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda inay arrintan soo farageliso saraynta sharciga iyo kudhaqanka sharciga cidna kuma takrifali karto awooddeeda iyadoo isticmaalaysa inay cadburiso muwaadin oo ka hadlaya arrimaha quseeya dantiisa iyo dalkiisa guddoomiyihii hore ee amniga gobolka baay maxamed cabdi aadan barako oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dadku ay xor yihiin islamarkaana fikirkooda ay cabiri karaan iyadoo aan dhibaato loo geysan malka dahowu koru malka hadala koru inila wayba an aragaane arin oo iid foolhuman e waana dad belidka ku usub ini iingan maleya dadka saas araamaahina dadkii horey in roogi jari ho haada fadna dadka matoor jankafaaye oo jeerala kashidawma e dadka dad arada degan qabiil e oo dalka walkale talada walkale waaye afhayeenka maamulka koonfur galbeed nuuridiin yuusuf abuukar ayaa ka hadlay go-aanka golaha wasiirada ay ku gaareen magaalada baydhabo waxaa la wada gaaray go-aan ah in shir aan lagu qaban karin magaalada baydhabo aysan ogeyn dowladda koonfur galbeed soomaaliya dad aan warqad ka haysan dowladda koonfur galbeed soomaaliya inaysan shir ku qaban karin magaalooyinka keliya baydhabo ma ahan magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo deegaanada dhammaanba sidoo kale dadka hubka sharci darada aan u diiwaangashaneen amniga wasaaradda amniga inaysan ku wadan karin hub magaalada magaalooyinka waaweyn dowladda koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah xarunta hadda kumeel gaarka u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo sharci baa laga soo saaray taa oo qof walba oo hub wato in iska diiwaangeliya wasaaradda amniga uu soo mara oo warqad uu la yimaada ummadda soomaaliyeed gaaraan ummadda koonfur galbeed ee daafaca caalamka ku nool waxaa anugu diyaar unahay inaan lala xisaabtamo intaan jirnay ee dowladda koonfur galbeed jirtay waxay qabatay inay arkaan indhahooda ku arkaan dadka maanta beenta sheegaya marka horena si qaldan ku joogay maantana haddana xildhibaano iyo wax walba ah oo siyaasiyiinla oo dadka been u faafinaya waxaan u sheegayna waxay qabteen hala weydii laakiin qofka burburinaya shacabka waxyaabihii loo qabtay ka soo horjeeda iyo horumarka shacabka ka soo horjeeda waxaan ula diriraynaa sida shabaab aan ula dirirnay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen isku dhac saaka magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya isku dhaca ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee xasilinta caasimadda iyo ciidamo militari ah oo deganaa halka loo yaqaano ahaanta dheer ee ku taalla jidka warshadaha waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray dagaalkan oo aan la ogeyn sababaha uu ku bilowday ayaa u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo isugu jira nabad sugid iyo milatari kuwaasoo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkani uu soo gaaray ilaa barqanimadii maanta cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan deegaanka uu dagaalku ka dhacay waxaana uu v o a uga waramay qaabka uu dagaalku ku bilowday meeshaan markii ay ahayd xalay sagaalkii ayaan waxaan maqalnay rasaas meel kasta ka dhacaysa dadka markaan weydiinana waxaa la iyaan guryaha laga bixin waxa ciidamada waxay yihiin lama lama garanayo guryahan ku jirna salaada subaxan tukannay salaada subax markaan tukannay ayaa rasaasta waxaan ragnay inay haanta ku socoto sidoo kale nabadoon xaashi xiirey oo ka mid ah odayaasha ku sugan deegaanka haanta dheer ee jidka warshadaha ayaa si kooban uga warbixiyey sidii ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen annagu dad hadda shacab ahaan ahaynoo ilaahay barwaaqeeyo waa iska jiifno waagu markuu baryey oo aan salaada tukadoon soo baxay xabadahan habeenkii waxba uma annaan qaadan markaan iridda ka soo baxay askariyaa gurigayga hortayda taagnaa waa nimanka la yidhaha nisa xabaddaasu waa socotay xaafadii oo dhan oo dadka shacabkaahu joogay waa la hareeriyey xabada dhowdhowahay ahaayeen dadkii baa masaajidada u soo toosay markaasay darsatay oo isku qasantay su-aagiyaa baryey dadkii magaalada aada markay maageen dariiq walba askariyaa isu taagay guri walbana askariyaa isu hor taagay wixii malagood gala waa dhinteen horaan kuugu sheego saddex nin anigu waan arkay meydkooda qaar ka mida dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay mashaqada ka dhacday jidka warshadaha ayaa la geeyey cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho sida uu ku waramayo agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf maanta waxay ahayd maalin kale oo oo dhaawacyadii la keenayo oo horta ilaahay hanaga badbaadiyo mar kasta markaan isdhahno hawsha waa idinka yaraanaysaa dhaawaca waa yaraana dhibka waa yaraana ayaa naxdintaan oo kale ka daba imaanayso oo dhaawac iyo isxabadeen iyo dhibaato iyo ay dhacaysaa ilaahay hanoo gargaaro ilaaha ha magaciisiyo maanta waxaana loo keenay siddeed qof oo dhaawac ah iyo laba oo dhimasho ah labadaas sitood waxay ku dhinteen markii ayagoo sakaraadaha la keenay markii emergencyga ruumka aan gelinay waa dhinteen sideedda kaletood dhaawacyo culusay u badnaayeen waa la daaweeyey qallimaa lagu suubiyey qaarkood jesti baa la geliyey waa la kala habeeyey ma garatay laboratomiyada iyo waxyaalo kalea loo sameeyey waxaa waaye waa jiifaan sideedoodiba qaybahay jiifaan hadda xaaladooda stable waaye waan ka shaqayno haynaa dhinaca kale qaar ka mida dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda oo aan kula kulmay cisbitalka madiina ayaa ka warbixiyey sida ay wax u soo gaareen meesha salaad kulana la yidhaha walaalo walaalow meesha sasaaka markii waagu bariyey oo salaada subax la tukaaya noo nabad sugudaha yimid qolo milatari oo haanta joogtay ayagaa ku diriray dad badan oo shacabo waa ku dhaawacmay khadiijo mursal maxamed qadiji sidee wax kuu gaareen maxaa saxaafadda ka dhaca walow wax ka dhaca kuley maqan xabada halay sagaal sac dhac ayaan aragnay waagu markuu barina salaada subax markii la tukaayay aniga inaan salaadii tukaday kuley meelay ka timadna ma aqaan hay xabadaan igu dhacday xagee kaaga dhacday caloosha wiilal deriska ay soo qaaday muuta leh oo halkan ku keenay maxaa laguu sheegay markaas kadib hadda ciidanka wixii hale habeennimo imaada waa maqalnay inay sagaal sac habeennimo xabadahaasaa maqalnay waana markii waagu barin waxaa leedahay ciidamaha ku daadsan dhowlka dhan ma ahan markii ugu horreysay ee deegaanka haanta dheer ay ku dagaalamaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana horey u jirtay in dhowr jeer oo hore ay goobtaasi ku soo noqnoqdeen dagaallo noocan oo kale ah kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe ee sanadkii iyo sanadka waryahana sagaal mustafe ayaa warbixintan hargeysa ka soo dirtay
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday imtixaanaadkii shahaadiga ee dugsiyada sare hoose dhexe gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daawud axmed faarax ayaa ugu horreyn v o a u sheegay imtixaankani waxyaabaha uu kaga duwanaa sanadadii hore sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadkan waxaanu qaadnay wax la yidhaha la dagaalanka kala eegashada oo caalamka fasahaadisay ayaanu somalilan somalilan dhaqan bay lahaan jirtay may aqoonin kala eegashada sheekh iyo camuud baa ardayda ugu tartami jirtay iyo dugsiga farsamada burco arday barayta somalilan lagu aqoon jiray nasiib daro beryahan dambe waxa weye burburadiibaa inala soo galay waxa weeye ibermoosi iyo aan iska gudbo iyo moobilo tii baanu u shirnay go-aan waxaanu ku gaadhnay wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadku inaan dagaal adag ku qaadno dagaalkii baanu qaadnay gudoomiyuhu waxaa kale oo uu ka waramay tobankii arday ee ugu sarreysay somalilan iyo iskuullada ay kasoo kala baxeen isagoona sheegay in sanadkani ka dhicis badnaa sanadadii hore ee ardaydu soo geli jireen imtixaanaadka moodaa sanadkan iskuullada u sarreeyey markii ay noqotay ti- waxa weeye tirayarina way caawinaysaa moobil la-aantuna way caawinaysaa tobanka iskuul ee ugu sarreeyey n waxa weye iskuul ahaan kolka la yidhaha iskuul ahaan iskuulka soos la yidhaha soos waxa weeye waa waa waa over qualified weeyi sanado horuu dib u dhacay sanadkan halkiisiibu ku noqday xagga ardayda marka la yidhaahna ardayga dalka ugu sarreeyey wuxuu lahaa wuxuu ahaa iskuulka nuurudiin la yidhaah oo isagu maca soosna ka sarreeyey isaguna waa halkaa arday waxa weeye qoryaalay ee qorilugud geb oo awdalah kuwa hore waxa weye labada hore waxay ahaayeen waa togdheer iyo- eh, togdheer bay ahaayeen eh, iyo iyo iyo buuhoodle en awdal oo geb ah baran oo hadaaftimo ah selel oo ah sacaadudiin en, em, iskuulka sare ee baran sanadkan ardaydu sanadkay ugu dhicidda badnayd weeyi ardayduna aqoon daro umay dhicin inta badan waxay u dhaceen moobil difaaciisa moobiladii aanu la dagaalamaynay ardaygii lagu qabto waanu ka baabiininay maadada waa moobiladii bay ku dhaceen ardayda sida caadiga u dhacday boqol iyo saddex iyo konton arday ba kama badan Ah.
ardayda dhacday tiradooda haddii aad noo sheegto waxa dhacay ardayda dhacay tiradoodu waxa weeye kun iyo toddoba boqol iyo lix arday oo iskugu jira waa kuwii laga baabiyey iyo kuwii dhacay iyo iyagoo kooxa samaysantay oo yidhi haddii masalan sagaal oo kale moobilka lagu qabto imtixaanka kalaaskii labaatankii arday la fadhiida haddii sagaal la qabto sagaal tobankii lagu dareerayeen annaguna sagaal tobankii dareeray baan disqualified baanu ka dhignay imtixaankoogii cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi dheere wasiirka wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa waxa uu ka waramay in ardaydii dhacday imtixaanka dib loogu celin doono waxbarashada muddo afar bilooda kadibna laga qaadi doono imtixaankii shahaadiga ahaa maxaa laga yeelayaa haddaba kuwii dhacay kuwii dhacay waxaan ka yeelaynaa waxa weeye wasaaradda iyo waalidkuba way ka qayb qaadanayaan waa iskaashananaa waalidiintii ardadaa dhashay iyo wasaaraddu waxay iska kaashanayaan in muddo afar bilood ah ardaydaa wax loo dhigo feewe bisha muxuu ahay oktoobar baa la bilaabi iskuullada waan soo sheegaynaa iska rajistar garaynayaan oktoobar iyo noofembar iyo disembar iyo january haddii alla idhaa ninkaa la gaadhsiiye february wiigga u horreeyana imtixaankii baa loogu celin oo laga qaaday ardaydii aan ku qancin natiijada ka soo baxday guddiga imtixaanaadka iyo wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa banaanbaxyo ka horsameeyey wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa la diyaaraa ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka nuga hadli doonnaa dadaalka dowladda soomaaliya ay ugu jirto sidii ay u soo ceshan lahayd maamulka hawada soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad oomaar ku soo dhowow barnaamijka wasiir adigaa mudan walaal aad baa mahadsan waa kaaga mahad celinayaa wakhtigaaga marka hore bal waxaad sharaxdaa shirarka aad uga qayb gashay eh, dalka canada gaar ahaan magaalada montreal iyo heshiiska aad la gaadheen hay-adda caalamiga ah ee icao Ah, mid midka ugu horeeya wuxuu ahaa eh, dhinaca amniga ee maridda hawada oo sida aada la socoto waxyaabo badan muddo dheerna looga sheeganayay dowladda soomaaliya eh, hawadeeda in aynan aad u ahayn eh, aamin u ahayn Eh, arrintaasi iyadana waan kasoo wada hadalnay laakiin sidii aqoon kororsi ayaa ugu badnaa midkaasi ugu weynaa innagana waan ka qayb galnay Eh, midka labaad oo aada noo khuseeya oo igu kalifay inaan soomaaliya kasoo baxo halkan aan xilligan aan ku jiro oo loo baahnaa inaan wadanka gudihiisa jooga aan u imid wuxuu ahaa eh, dhammaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo wadanka gudihiisa Eh, heshiiskii ugu dambeeyey ayaan la saxiixanaynay shirkadda eh, ICAO ah.
waayahay marka heshiis baad wada gaadheen ayaan u gartay laakiin xilli soomaaliya si rasmi a loogu wareejinayo maamulka hawada oo aad isla meel dhigteen miyaa jira haa sh- eh, sida aada la socota bishii eh, june waxaa jiray markii ugu horreeyey eh, heshiis aan ikawa la saxiixan la- aan isku waafaqna ayuu ahaa in hawada laga maamulo wadanka gudihiisa marka si wadanka gudihiisa looga maamulo hawada soomaaliya waxaa jiray waxyaabo inaga nalooga baahan yahay wadanka soomaaliya looga baahan yahay dowladda soomaaliya waxyaabo iyaga looga baahan yahay marka wixii lu- isaga baahnaayo idil markii aan keennay waxaa jiray waxaa soo baxay in waxyaabo badan ay dhiman yihiin waxyaabahaas la-aantooda way diideen in hawada si toos ahna loogu soo wareejiyo marka waxyaabahaasi waxay u badnaayeen qalab muhiim ah oo haddaba aanan nairobi u yaalan iyagaba laakiin eh, waad iska fahmi karto in loogu talagalay in dib loogu dhigo soo wareejinta hawada marka eh, waxaan juhdi badan gelinay iyo awood badan iyo energy aada u badan aan gelinay si qalabkaasi nalagu xiray Eh, haddaba aanan iyagaba aynan haysan oo nairobi u yaalin sidii aan kusoo iibsan lahayn oo ku keensan lahayn marka muddo eh, sidii aan u daba soconay kambaniyada qalabka sameeyo iyo shirkadda ay kaaway innagaba aan muddo dheer aan daba soconay oo juhdi badan gelinay alxamdulilah hadda waxaan isku heshiinay oo aan kala saxiixanay heshiiskii qalabka inta naga dhimanaa ay ka dhigeen inuu condition yahay la-aantiisna aana loo soo wareejin karin hawada inaan kala saxiixanay oon iibinay oo kambanigi uu noo keenay kambanigana shaqada mar hore ayuu bilaabay Eh, marka siddeetan iyo shan cisho kadib ayay yidhaahdeen laakiin siddeetan iyo shanta cisho muddo hore ayay bilaabatay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhammaadka bisha octoobar wixii ka dambeeya inuu yahay eh, finalizationka oo keliya oo oo qalabka tijaabintiisa iyo waxyaabahaas ayaa inoo haraya hadduu ilaahi ka raali noqdo Eh, waa taqaanaa waa qalab badan oo kala duwan shirkado kala duwan hay-ado kala duwan meelo kala duwan laga keenayo laisku xirxirayo oo eh, aanan sahlanayn marka waxaan rajaynaynaa bisha octoobar haddii xiritaanka aan dhameyno ilaa iyo november inaan tijaabintiisa iyo diyaaradaha la hadalkooda iyo wixii oo dhan aan dhameyno shaqaalihiina eh, nairobi noo joogeen ay nagu soo wareegaan marka ilaa iyo november november dhamaadkeeda december waxaan rajaynaynaa completely inaan soo xirro xafiiska aan ku leenahay nairobi oo dhammaan shaqaalaha wixii soo guuraya ay soo guuraan oo wadanka gudihiisa si toos ah wax kasta looga maamulo laakiin rakibaada qalabka Waa gartay.
iyo dhamaystirkiisa bisha octoobar dhamaadkeeda ilaa iyo november bilowgeeda Mhm.
hadduu ugu bato isbuucii laba isbuuc dib nooga dhaco november dhexdeeda ayaan rabnaay haddii ilaahay ka raalli noqdo inaan kusoo dhamaystirno waa gartay waa tii qalabka laftirkiisa oo muran ka taagnaa oo nairobi loo waday oo laydinku een, maaragtay een, tilmaamay inaydan maamuli karin qalabkaas marka arintaas hadda miyaa isla meel dhigteen aad leedahay Eh, qalabkaas em, maamulaadiisa wadamada inaga inaga horumarsan ee adduunka oo idil waxaa u shaqeeya shirka eh, dad muwaadiniin wadamada u ah iyo dad ajnabi ah marka inaga maamulkeeda wixii anaga aan maamuli karno soomaali qof soomaali ah uu maamuli karo oo idil inaga ayaa maamuli doono wixii aan ooga baahno qof expert ah oo khibrad dheer u leh oo aan ka weyna dad soomaali ahoo samayn kara arrintaasi waxaa noo jooga dad ajnabi ah oo noo sii wadi doona hawshaas ilaa aan ka helno qof soomaali ah ama aan tababarka u dhameyno hadda socdo dad soomaaliyeed Waa Marka gartay.
waan maamuli karnaa waa manage garayn karnaa arinta inta badan dabcan laga hadlayo waxay tahay sidaa tilmaantayba in soomaaliya xilligan aanay jirin ee, dadkii een, maamulkaas hawada ka soo dhalaali lahaa sidoo kale dad farsamo yaqaano ah oo qalabkan een, isticmaali kara iyana ma jiraan cid aad u tababaraneysaan miyaa jira mise waxaad doonaysaan oo keliya in xilligan dad kale oo aan soomaali ahayn ay qabtaan howlaha ugu muhiimsan ee shaqada hawada howlaha ugu muhiimsan walaal howlaha ugu muhiimsan ee hawada haddaba waxaa haya dad soomaali ah ayaa haya oo jooga nairobi jooga dibadaha waxaa jooga dad badan oo soomaali ah oo aad ugu xeel dheer arrimahan eh, saadaasha hawada eh, experts ah ayaa jooga oo soomaali ah marka waan maamuli karnaa eh, waxana waa concern la abuuray oo dadka laga la yiri ma maamuli kartiin midda kale shan iyo labaatan sano in ka badan ayaa hawadani dibadda laga maamulayay wax qalab ah ama lacag ah oo la geliyey hawada soomaaliya ma jiro tababaro yaryar way jiraan konton qof baa hadda noo soo qalin jabinaysa dad badan oo hadda rabna iyo wixii ka dambeeya inaan aan u dirno tababaro tiro badan way jiraan oo aan codsanay oo meel ka sideyna innaga nafteena iskuul baan samaysanay iskuul baan dhisnay iskuulkaan qalabeynayna waxaan rajaynaynaa wadan gudihiisa inaan dadki ku tababari doono laakiin ahmiyadda ugu weyn waxay tahay mar haddii hawada waddankaagii laga maamulayo waddanka dibaddiisa tababarna ma helaysid qalabna ma helaysid marka annaga waxaan rabnaa inaan Mhm.
qaadano riskigaas oo wadanka gudihiisa laga maamulo lacagtii shaqaalaha la siinayo gudaha wadanka la siiyo economigii dhaqaalihii soo gelaya wadanka wadanka dhexdiisa wax looga gata ayaan rabnaa tababarada markaas annaga marka aan indhahayna ku arkayno in dhex joogna maalin kasta annaga ayaa dad badan oo soomaali ah tababaran doona laakiin haddii hawada ay ku sii socoto waa laidinku soo wareejin doonaa waa laidinku soo wareejin doonaa aan ku socono Mhm.
tababarna ma helayno qalabna ma helayno marka sidaa awgeed dowladda waxay go-aansatay in la soo wareejiyo hawada xataa haddii aan u baahannahay dad ajnabi ah oo expert ah oo noo yimaado oo soomaaliya ka shaqeeya waa gartay isbitaalladay ka shaqeeyaan ajnabiga meel kasta ay ka shaqeeyaan Mm.
marka wax cusub maaha inuu qof ajnabi ah nala shaqeeya haddana way nala shaqeeyaan waayahay wasiir horey waxaa u soo baxayay een, warar iyo go-aamo la leeyahay een, soomaaliya keligeed kuma filna oo wadamo kale ayaa een, idinla shaqayn doona oo idinla maamuli doona hawada soomaaliya arintaas iyada xal ma loo helay mise murankaas weli wuu taagan yahay maya actually arrintaas waa arrin u baahan in aan eh, runtii warbixin fiican ka bixino oon clarifications aan ku sameyno soo wareejinta hawada iyo maamulka hawada shaqo kuma laha arrintaa kale ee laga hadlayo soo wareejinta hawada waxaa lagu soo wareejin doonaa soomaaliya waxaa laga maamuli doonaa wadanka soomaaliya gudaheeda arrintaasi way dhammaatay saxiixii ugu dambeeyey hadda waa kii aan sebtembar laba iyo tobankeed kusoo saxiixnay soo wareejintaasi way dhammaatay ayada shaki kuma jiro hadda iyo wixii ka dambeeya waa wakti yaroo dib u dhacay iyo maalin dib aan u dhacnay iyo wax sidaas oo kale waa suuragal laakiin in lasoo wareejinayo arrintaasi way dhammaatay annaga ayaa maamuli doona waayahay waxaa ka- waxaa jira marka in parallel waxaa jira Mm.
eh, diyaaradaha dulmara hawada soomaaliya ayaa waxaa la yiri waxay ka eh, sheegtaan eh, dhinaca communicationka la xiriirkooda sida ay ula xiriiraan dhulka marka diyaaradda la hagayo ayay waxay ka sheegteen em, dhibaatooyin ka sheegteen muddadii ugu dambeysayna dhibaatooyinkii way soo yara bateen oo diyaaradaha cabashadii ay badanayeen sida ay leeyihiin waxa weeyaan shirkadda eh, ICAO waa gartay marka united nationka ayaga ayaa maamula hawada soomaaliya hadda waxa laga cabanayo eh, eh, communicationka aa- fiican aanan siinin diyaaradana waa ayaga soomaaliya ma maamusho hawada hadda Mm.
iyaga ayaa marka waxa laga qaylinaya soomaaliya ma aha waa iyaga marka si ay xaltaa ugu helaan ayaa waxay waxay sameeyeen jidadka dulmara soomaaliya ama soo gala diyaaradaha soo gala soomaaliya ay ay ay qaadaan ayaa waxay yidhaahdeen si aan u yareenno cabashada si ku meel gaar ah waxaan rabnaa jidadka qaarkood inaan wax ka bebedelno dowladda soomaaliya anigana warqad ayay iisoo direen madaxweynuhu warqad ayay u direen ra-iisul wasaarahana warqad ayay u direen Marka ar- inkeenabo ar- ar- isku mawqif ayaan arintaas Ah, marka ma wax laydinku curyaaminayay kula tahay mise waxbaa ka jira dee hataa haddii uu ka jiro waa arrin ayaga ay abuureen ayaga ayaa qalab gelin weeye ayaga ayaa communicationka fiicnayn weeye annaga wax shaqo ahon ku leenahay male marka annaga positionkeena wuxuu yahay dowladda soomaaliya marnaba ma ogolaanayso in hawada hadda soomaaliya ay xukunto meel kale laga xukumo marnaba ma ogolaanayno uma saxiixayno number one number two wax cilad ah oo dhinaca dowladda soomaaliya ka yimid arrintan maaha waa arrin united nationka ka timid iyaga haddana arrintaasi ha maareeyaan oo ha hagaajiyaan marka anigii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saddexdaba mowqif ah, baan ka qaadanay ah inaanan la ogolaanin loona saxiixin marka eh, arrintani arrin jirto ma aha in hawada soomaaliya waa- waa laga yaabaa iyaga si qoraal ah nooguma aynan dihin wadan kale ayaan ku we- ku wareejinaynaa si uu dhinacyadaas u maamulo wax qoraal ah naguma aynan dihin laakiin waxay yidhaahdeen waxaan saaraynaa waxoogaa yaroo xanibaad ah jidadka ayaan kala hagaajinaynaa oo si kale u kala habeynaynaa innagana midaasina waan ka diidnay waa Waxaan ku gartay wakti wakti nidhi markii hawadii la Soomaaliya- xalinayo wakti la xalinayo ma idiin sheegeen marka arrintan eh, ku saabsan eh, in Ha.
jidadka iyo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin ha hadda waxaan kula heshiinay oon kula negotiate garaynay hawada soomaaliya sideeda ha ahaato hadda qalabka cusub waa qalab cusub oo technology aada u cusub oo wadamo yar keliya ay isticmaalaan ayaa muqdisho inoo yaallo oo la rakibayo markii qalabkaa la rakibo nalagu soo wareejiyay annaga hawada soomaaliya oo innaga aan maamulayno haddii cabasho marka ay timaado cabasho la eg inta hadda idiin timaado oo kale waxaan discuss garaynaynaa markaasi aan ka wada hadli doonaa si eh, sidii eh, maxaa la yidhahdaa lagu improve garayn lahaa serviceska aan sameyno waayahay laakiin hadda hadda inaan waxba la kala qaybinin ilaa in naloo soo wareejiyo innaga naloo soo wareejiyo oo wakti dheer nala siiyo aan innaga ku tijaabino horta soomaaliya iyadoo ay maamulaysa inay dhibaatada marka wati wakti badan ayaa haddaan waa gartay waa gartay jeynayna inaan arrintaa gra ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo een, wax war ah ma ka haysaan tirada rasmiga ah ee dayuuradaha ah ee maalin kasta isticmaala hawada soomaaliya inta ay dhan yihiin ha u- diyaaradaha som hawada soomaaliya waxaa isticmaala average ahaan maalintii laba boqol iyo afartan laba boqol iyo konton diyaaradood ayaa isticmaalaan hawada soomaaliya maalintii aad iyo aad baa u mahadsan tahay wakhtigaaga wasiir adigaa mudan walaal, adigaa mudan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad oomaar inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdulle oon la socodsiinaya barnaamijka martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa washington waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waatan sahre cidla nuur oo soo diyaarisay soona jeedinaysa
barnaamijka caweyska washington waxaad sabti kasta hadahan oo kale ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobada aan idinku hayo caawa iyo caweyskana waxaa ka mid a nin gurbaawi ah iyo aniga oo meel miyaa ku kulannay dabeedna gabadh isku qabsannay dabeedna anigu ninkanaan markii hore isla hadda af soomaaligu maba yaqaano oo aan maaragtay yaraysanayey de gabadh ilaa hadlina ninkiiba gacanta qabsatay ilaa hadda sidii aan ula ahayda waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan gobolka sanaag oo sheegay in nin qurbaha ka tegey uu gabadhii uu jeclaa ka qaaday weliba hadduu lacag iyo baasaboor iyo ballanqaadyo noocaasiya kaga badiyo ciilmuu qabeene wuxuu sheegay in ninkaasi soo degay uu ka af soomaali badiyey ninkii dalka sii joogay taasaa la yaab ku noqotay waxaa kale oo qaybta dambe ee hal abuurka iyo heesaaga marti noogu ah fanaanka axmed sakii oo heese aan kala dhicin caawa inoo qaadi doona
qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadiisaaran tahay aynu ku bilowno sheeko aad u xiiso badan oo dhex martay wiil dalkii hooyo jooga iyo wiil kale oo qurbaha ka tegey oo isku qabsaday gabadh gashaantiya siciid cabdi xasan oo ku sugan magaalada ceerigaaba ee xarunta gobolka sanaag oo ah ninka qisadani ku dhacday ayaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka cawiiska washington siciid soo dhowow waa ku dhawaa walaal aad baad umahadsan tahay sara cidna nuur iyo guud ahaan bahda v o a iyo barnaamijka xawiiska washington aad baan idin salaamaya kolka hore magacay waa siciid cabdi xasan cermadow oo jooga magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waan gartay siciidow maxaad noo haysaa maanta barnaamijka cawiiska washington aad doonaysa inaad nagala qayb gashid barnaamijka eh, waxaa la wadaagayaa kolka ugu horeysa sheeko aan u bixiyey en, qurbaawi Eh, sheekadaas waxaa la xidhiidhaa en, shahrahay waad og tahay dhawaanahan oo saameyn badan baa dadka qabajoogtii waxay ku leeyihiin dalka gudihiisa ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama dhinaca dhaqanka iyo bulshada ha noqoto labadaba marka mararka qaar waxaa dhacdaa dee dad badan inay yidhaahdaan dadka qabajoogtii waxay lumiyeen luuqadii iyo afkii aada iyo aad marka waxaa dhacday en, anigu waxaa jira sheeke aan alifay oo qurbaawi la yidhaahdo oo kamida buug aan qoran la yidhahdo xuwaano sheekadaas marka waxay ka turjumaysaa nin qurbaawi ah iyo aniga oo meel miyaa ku kulannay dabeedna gabadh isku qabsannay dabeedna anigu ninkanaan markii hore isla hadda af soomaaligu maba yaqaano oo aan maaragtay yaraysanayey Ina- inanta marka hore adaad jeclaa marka inantiyood isku haysataan oo arrinkiinu ammaan yahay oo xaggiina nabadgelya ka jirto unbuu nin qurba jooga idinka soo duldhacay nin qubajoogaa naga naga soo dul dhacay oo dabeedna meel aroos baan gabadha isugu niyey ninka qubajoogtiina waa kasoo qayb galay waan gartaa dabeedna waxa dhacday eh, dee gabadhii buu eh, ninkii shukaansaday gabadhiina waxaan arkay ninkii oo gabadhii la taagan anagoo kusoo biiray kulanka haye sheekaana dhex martay adigu markii dambe sheekada waxay kusoo abjarantay gabadhii arrinteeda ma garata waan gartaa dabeedna anigu dee ma ogeyn qubajoog aftaxana oo maasiyaxani inuu jiro gabdhuhuna ninka waxay la haystaan waxaa la yidhahdaa waagi hore soomaaliga waaweynaa lagu hadli jiray dadka hadda dhalinyarada ay ma fahmaan sideedaba waan gartaa oo waxaynu garananaa gabdhaha waagi hore markii dee la ammaanayo ama abwaaniinta sugaan u samaynayaan waxay ku ammaani jireen sida heesaheena hore baan ka aragnay ubax baxay qamar shan iyo tobnaada shamso soo baxaysa sagaal fallaara xilli qoraxda sii dhacayso dayr curatay maya subaxnimo hooray daruur cokon cidowkeeda dhuraysa dhirta geedaha genyada wax saasaa lagu ammaani jiray waan gartaa iyadoo markaa maag loo sameynayo oo lagu shabahayo oo sida genya ugu hogeysigu rabaysto aan loo oranayn gabadhii toos bay genya u tahay waad usoo eeg tahay quruxdaad ka shabahayaana leeyahay garanaysaa Mhm.
halkaas xalaalo adag bay noqotay anigu dee ninkan waxba iska tirin maaye waxna u arkaa nin galbeedka een ka yimi een maaragtay wadamada reer galbeedka oo aan fahamsanayn afka deefo anigu hees yar oo cumar dhow leeyahay baan in yar ka soo qaatay maxaad ku tidhi waa heestii fad galbeed ka muuqdo fad galbeed ka muuqdo fooda dahab la moodo ama ubax fayoobo aan fara la saarin sidiisaa nuurkaagu fidaya heesta intaana dhammayn baa maaragtay ninkii qurbajoogaa yidhi halkaa noogu jooji waad soo ama hatuu ku yidhi erayaad leeday la kaalay eraya aad leedahay la kaale war adaya halkan ku samayn maayo adigu wax la kaale baan ku dhaha nanakii dabeedna wuxuu yidhi haddaba aniga eeg anu marka wax- waxaa shakiiga jira erayadan miyuu soo diyaarsaday inta hadda meesha ku diyaariyey Eh, taas baanan ma ogtahay baan ilaa hadda waa la yaabanahay ma ogtahay waan garta way kaa daadegi weyday waa iga daadegi weyday marka wiilkii muxuu yidhi qurba joogga ahaa dee qurbajoogii erayadiisii uu qurbaha kala yimi iyo kuwii soomaaliga ahaabuu isugu dhex daray gabadhii waan gartay anigana wax ma way ka dhaleeceeyo maadaama aan gabadha ku sheegay fad galbeed iyo ubax iyo way dhaleeceeyo wuxuu yidhi gabdhaha maanta waxa laguma sheego marka wax ma ka xasuusataa maansadii inankaasi u tiriyey gabadhii sheekadu idiin socotay ee uu kaa qaaday ha gabadhii sidan ku yidhi wuxuu yidhi horta anigii u imaagay marka ugu horeysa oo wuxuu yidhi adeer inan lama faduusho geel faruuryihiis iyo fayruus baxay iyo faras keenya dheer iyo fad laguma sheegee sidaydaa la faashaayo filsan loo ammaanaa budi waa ko waa maxay gabadhan geela iyo faraska iyo waxaa ku sheegaysa gabadhu maxay tahay buu leeyahay geela faruuryaha dheerdheer leh welibana faruuran aad ku tilmaamaysaa ha ha hade geela faruuryaadhama gabadha waa baxaysaa buu leeyahay gabadha sidan aan sheegayo baa lagu sheegaa buu gabdhaha maanta jooga kuwaasina fahmayaan waay dee soo daamaanay waxba kuma haysid meesha waa digdiglada dabeedna wuxuu yidhi filsanay gabadha filsan baa la oran jiray moogta waan gartay xataa heestu ma og tahay habraaca sugaanta fa-day ku socoto fa-day uu ka raacay war waa nin xariifaa ku helay nin xariif ay helay waxa weye sugaantii buu baabahay kaga dhigay ba haye nabar gardarra allaha kaaga dhige Ah, dabeedna wuxuu yidhi filsanay fiyooraay facebook la daariya ubax iyo furuusey falfal iyo suqaaray filfil iyo xaw xataa cuntadii buu ku ammaanaya ma ogtahay garanaysay garanaysay sbaisigii dee baasha cuntada dhadhanka u yeelaysay gabadhii markuu intaa yidhi horta waa dhoola cadaysay intaanu sii wadinba maasadii bay dhoola cadaysay filfil iyo xawaashay buu yidhi filfil iyo xawaashay fiish iyo kalluunay mooskoo la fiiqiyo abal iyo farsuugey fiix iyo barwaaqaay furud iyo casiirey roox iyo udgooney laabtob fikriya laabtob weliba fakeraya Ay, dee.
si- laabtob fikriya maskaxdaada waxu shaqaynaysaa bule sida combyuutar Mhm, markiiba saasaad usoo daadinaysaa wixii lagu weydiiyo wixii lagu weydiiyey ha waan garta ic ic iyo freshey langaruusal five iyo volfo iyo toyotay fajac iyo smuusey fiber yeelaysay dee gabadhuna markaa jaacad bay dhamaysay orayada waa fahmaysaa mogta hahe fintiya sharaabey samsumka qaar iyo tigna iyo filkeedaay silfar iyo falooray moobilada noocii u dambeeyaa tahay buu yidhi oo maarata tigna iyo samsung iyo alaabahaasaa tahay buu yidhi waan garta my i fahimaay my i fahimaay waa indhahaygii mobilka fool ha mobilka foolyaay baabuur la faydaay baabuurada casriga ee la fayday ee maaragtay dadku raacraaca lagu dalxiisaan la mitaa buu leeyahay ee marna saqafka sidaa looga qaaday cadceedda iyo cirkaba la arkay marna lasoo dado ee ha kuwaas oga dhintaa buu leeyahay cajiib de kuwaas cagaama joogaan malaha tifiyada ka daawatay iyaduna fahmaysaaye Ta- tareenka noocaasiga tareen fiinta koraya iyo fooqaad u dheeray jiim iyo furaashay mimori iyo falaashay fashion styleay san iyo fallaadhay moon fiid iftiimaay fani lagu quslaaya halo waan gartaa maxaa wuxuu leeyahay qof dee farxaanada oo markii habashwaa lagu quslayo baa tahay aad cajiib filsanay jacaylkii buu yidhi sidii sheer ku faafiyo sidii sheerka mawlada ku jirta soo arag ya wuu ku faafay maxaa la way filsanay jacaylkiis si sheer ku faafiya bluetoska mobilada hadda la isticmaalo maaragtay haye waxaa ku jira waxa la dhaho si sheer moogtahay xogaha la isku dhaafsado waan gartay marka wuxuu yidhi filsanay jacaylkii si sheer ku faafiyo isagu jirkiisu ka hadlaya meel buu si sheer u bixiyey moogtahay haye bluetoska feedhaha sidii ice fariiseeye furfuroo receiverka igu xawil fariimaha cajiib haddii kale fahiimaay isagaa ka fudud oo dhab ahaan ka fiicane whatsapka staaro igu xawil fariimaha dee whatsapka igala socda lankaa buu leeyahay warka ninkaas war waa dhameeyey dee gabadha igala hadlina ninkiiba gacanta qabsatay ilaa hadda sidii aan ulaaxida warni waxba meesha ka raacay kow dhe hadda qurba joogta ma arki karaan qurba joogta saraay haye qof walba qurba jooga ninkii baan umalaynaya moogtahay wiiliga gabadh ku yahayba ya dee waa waxa weeye haddana waxaan isleeyahay bal inuu meelaha kaa dhageysanayo bal maqshii kolle qofkii qaadeeyey sabir jabiil baa leey waa la sabraa moogta adaa ilaahay ku hadhay waxaana ilaahay ku hadhay oo u ducaynaya aan hadda war kale ma yaallo waxaa ku jira maansada een, inankaasi qurba joogga ahi tiriyey een, abal iyo farsuugey een, abalkii waa tufaaxii farsuuga anuu intan maqlay gobolkaa sanaagunbuu ka baxaa bal iiga waran farsuugaasi Aad waa yadaa.
maxay siduu u dhadhamaa Eh, waa run farsuugu horta wuu- gobolkan unbuu ka baxaa oo cidda dhulka soomaaliya marka la eego gobolkan weliba meel midhisho la yidhaahdo iyo meel la dhaho gudmo biyo cas buu aada uga baxaa ma garad haye waa geed noo gaaro oo aada u macaan oo dhanaan iyo macaan isugu jiro oo soomaalida kale aanay aada u aqoonin marka Ee, ma la kariyaa mise sidiisaa lagu cunaa ma sidiisaa lagu cunaa waa midho caadi oo sida saytuunka oo kale ama cambo oo kale waa caadi caadi waa loo cunaa marka diirka sare maa laga dhalaa mise waa lagu cunaya macadiirkiisu waa okay macaldiirkiisa okay waa waa lagu cunayaa marka xilligan- meelaha aanu hadda cunayna ku jiraa magaalada noo yaalla magaalada marka ma lagu iibiyaa mise dadka waa la iska siiyaa uun beeraha marka la joogo waa waa waa waa waa la siiyaa laakiinse magaalada waa lacag
de markan imaado gobolka sanaag waxaan rajaynayaa in farsuug midho farqida laygu soo guri doono ilaahay idankii weliba bilaash baa lagugu siin doonaa
waxaan gartay Insha Allah.
siciidow aad baad u mahadsan tahay aadaa muna walaal saara ciidna nool
haatana aan idinku wareejiyo wariyaha v o eda sagal saciid faarax oo waraysi la yeelatay fanaanka axmed saki oo ay ku kulmeen magaalada jabuuti sagalay aada iyo aad baan kuu salaamayaa farxad gaar bay ii tahay een, dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna aad baan u salaamayaa sakiyo intaynan u gudagelin heesahaaga baaxada weyn iyo fankaaga ugu horeyn heesteed leeda caaw cawiska aad nagula caweysto adi taageerayaashaadii anaga Een, waxaan jeclahay hees hadda ugu dambeysay oo imika aan soo saaray maqal iyo muuqaalba
dharmaan qurxiyo kaslaay kartiyo garashiyo hallay garida igu kaabane kalsoonida ii dhistaay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kaskii laantaydiye ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kaskii laantaydiye adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay saaran tahay saaran tahay kaadsaday oo adnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkay miirka lagu kaadsaday oo adnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkii laabtaydiye hey kolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkii laabtaydiye adaan koonka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay kaanama ku hayahayo korkadii saaran tahay horta degmadeena kuma kuudabe dalkii waxaa u dambeysay guud ahaan kii baan ka baxay dalka toban sano ku dhawaad baan kasagalay ka maqnaa dalka marka maanta markaan imid farxadan caadi ahayn baan dareemayaa somalilan baan soo maray calansaarkii jabuuti baan kasoo qayb galay jigjiga sidoo kale insha allah all meel ay soomaali degto oo dhan kaliya laab waan salaamaya insha allah waan booqan doonaa cagta waan dhigi doonaa haddii ilaha yidhahdo markaad labadii kun iyo sideed socotay fanka gormaad bilowda markaa gorbay kugu dhalta jacaylka fanku n fanku waxay ku bilowbatay fankaygaba horta labadii kun iyo labaiyo tobankii dhammaadkiisiibuu ahaa markii hore fanku iskaga kay jiray laakiin n markii umaan qalab qaadan markii dambe abwaano aada qaali igu ah baa igu dhiirigeliyey oo uu ka mid yahay abwaan oog badaryaha sancadame abwaano aada u fara badan baa igu dhiirigeliyey saa darteed baan heesahayga ugu horeeya
qurbaha markaad joogto iyo markaad dalkeena joogto maxaad u xiistaa markaad dalka joogto kuxiisageli alla wallaahi bilaahi tallaahi anugu habeen iyo maalin qalbigaan idin kala jooga wallaahi qurbaha imika waxay igu daran goormaad noqonaysaa qofka igu dhahdo ma markaan isaan habigo hanbu qof igu odhanaya goormaad noqonaysaa naftaba iga baxaysaba waxaan xasuusanayaa boorinkii cidladii cidhiirigii farxaddan iyo dadka ku garanaya iyo magaalada hargeysa ama jabuuti ha noqoto meel ba ha noqotee dee dariiqi ma ma mari kartidba meel walba oo lagaa garanayaa meel walba oo lagu istaagayaa so halkaana qof yaroo madow yaroo meel yar maray aad ahayd oo ma dhifankaa udhexeeya waa kaa
waa tahay fankaagu badan yahay heestee heestee labaada doonaysa inaad noo qabato Ee, waxaan idiin qabanayaa inkastoo aan maanta yar xabeebsanahay oon idiin soo daynayaa milicsiga indhaha quruxda amaankayga deeqe mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude madameeday munameeday kaa maarmi waay hey madameeday munameeday meeshii ma joogtay maykidaaray muna maykidaaray aan maa ku maarma hey milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqade mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude medameeday munameeday kaa maarmi waaye hey medameeday munameeday meeshii ma joogtee maykidaaray muna maykidaaray aan maa ku maarmaw hey maykidaaray muna maykidaaray beebi mabaroobne muujado jacayla dhex muquuraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne muujado jacayl baan dhex muquuraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne medameeday munameeday ka maarmi waaye hey medameeday munameeday meeshii ma joogtee makidare muna makidare anma ko mare mau hey makidare muna makidare meli mabarone
waxa ay tumay abwaan musician aad qaali u ah oon aada u salaamayo oo sheega bashaar la yidhaahdo oo dee musishankayga weyn ah ayaa heestaa ii tumay isagaa laxanka lahaa midhaha waxaa lahaa abwaan siyaad ayaa lahaa abwaan siyaad farjar baa lahaa abwaanka markaa ayaa waxaan ka cod sheego bashaar baa wuxuu ku daray labadaa kelmadood ee memeega maadaama oon jeclaa inaan sameeyo oon ku heeso af meme and i hope insha allah inaan ku heesi doono haddii ilaha idhaahdo markay noqoto cuntada ama soomaali haddaan nahay waxaa jira cunto inaan gaaru leenahay cuntadee xiisaysaa markaad dabadda ku maqatay ama haddabaad cuntaa intaad joogto waxaan jecelahay horta kalluunka hilibka bariiska canjeerada ama laxooxda sa loo yaqaano digirta ayaan aada u jeclahay jacayl markay noqoto weligaa jacayl ma kugu dhacay ha way igu dhacay jacaylo fara badan way igu dhaceen inkasta oo markuu qofku fanaan noqdo uu jacaylku ka maydhmayaba waayo twenty four hour jacayl baad ku dhex jirtaa laakiin jacaylka fanka ku dhaca waa ka durayga oo kale un hees jacayla markaan qaadayo waan qiiroonaya waxaad moodaa inaan anigu aygu dhacday laakiin ma aqaan waan qalbiga jilicis ee softiga ah ee naxariista badan mooyaane laakiin jacaylkii baa nagu batay batay batay batay oo gebigayga waa jacayl lugeynaya oo lugeynayaan noqonay hees waxaa jirta macacyaalku ay aada u yaqaanaan oo xinaasaha heestaa ka waran n masayr waxaa la yidhaahdo waxaa la abwaan la yidhaahdo aada igu weyn oo abwaan abshir la yidhaahdo una aada u salaamayo runtii qiso anigay ku dhacday maaha qiso abwaanka ku dhacdayna maaha laakiin waa qiso kale oo dhacday oo aan really uu abwaanku garanayo marka waa nin xaaskii uu qabay fahmi waayey it means wuxuu fahmi waayey qa- wax allaaliya waxay ay jeceshahay Ma- I I mean marka wuxuu leeyahay mashqaca waxaa la yidhaahdaa i think eh, koonfurta waxaa looga yaqaanaa kas baa looga yaqaanaa waa bahal raashinka marka eh, jawaanka dhinaca laga geliyo qualitygiisa lagu eego marka sidii mashqac iyo haruudh miyaan korka kaa mudmuday sidii madaniya dabkii ma muuqaygaa ku dhibay macaan waad iga heshay ma midigtaa kuu darnayd midigtuna waa lacagta moogtahay marka macaan iyo ubad iyo reer waad iga heshe ma midigtaa kuu darnayd buu leeyahay ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqantao jacaylkaygaa ku miray jacaylka qaar baa markuu kugu bato noqonaya xanuun noqdo oo qofkii aanad fahmi waayeysa oo yacni waxaad u qaadan laadahay ninkanaad heshay hebel ood jeclayd ood heshay mar kaliya ayaad u qaadan lahdo muraaquu kugu noqday ma muraayadii baa jabto hinaasuu waa maraane buu yidhi ma muraayadii baa jabto muraayadda qalbigaa la yidhaahdaa ma muraayadii baad jabto marta aad xidhantii iyo muuqaagu maan arkaa yacnu dharka aad xidhan tahay baan arkayaa muuqaagiyo unbaan ku arkaya yani qof maqan baa to muraayadii jabtayba marka absolutely waa heesaadu macaan dhalinyartuna ay jecel yihiin clip qurux badanna aan u sameeyey clibadayda aad arkaysaane aadka u qurux badan waxaa aada iyo aada iyo aada uga hambalyeynaya oo ka dambeeya every clip kastoon sameeyo oo sameeya ninka la yidhahdo hatif hatif waa walaaligu qaaliya oo producerkayga waa cameramaankayga aada iyo aad baan u salaamaya aad bay u mahadsan yihiin sagal siciid faarax iyo fanaanka axmed seki oo barnaamijka cawiiska washington marti noogu ahaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heestaasi masayr ee codka fanaanka axmed seki siddi mashqaciyo haruun miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay macaan waad iga heshee ma midigtaa codkaasi macaan ee fanaanka axmed zakina waxa uu gebagabo yahay barnaamijka caweyska washington ay soo diyaarisay soona jeedinaysay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a guud ahaan idaacaddii caweysnimo ayaa intaasi ku dhan oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cashiif raahib dhinaca soo saaristana waxaa lahaa bashiir abikir intaan mar kale kurmayno haddii aan laydmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
taho jacaylkayga ku miray dhinaasuwa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xidhan tahiye muuqaagu baan arkaa dhinaasuwa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xidhan tahiye muuqaagu baan arkaa